alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alaalimiin washhadu an laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluh salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh in sha allahu shirkanan jaraa-id waxaanu kaga hadli doonaa haddii ilaahay qadaro dhowr shay ama dhowr arrimood oo muddooyinkan dambe kasoo cusboonaatay saaxada soomaaliya arrinta koowaad aan horumar inaan ka hadalnaa waxaa weeye waxaad maalmahaan maqlaysaen saxaafadda iyada oo ka hadlaysa ciidamo ay dawladda kenya ku abaabulayso xerooyinka qaxootiga iyo dhulka ay soomaalidu degto ciidamada oo runtii ay ka qaydhiyeen in badan oo ka mid a shacabka muslimka ah ee ku nool deegaanada ay gumaysato kenya ay gumaysato ciidamada oo abaabulkoodu uu soo bilowday waqti hore taas oo ahayd markii ay ku kulmeen magaalada nairobi waddanka kenya kooxo ka socda kuwa ay ku magacaabaan qaramada midoobay ee gaalada ah iyo kooxo ka socda dawladdan kufrigaha iyadana ee kenya iyo kooxo laga keenay gudaha soomaaliya iyo kooxo kale oo soomaaliya oo iyagana laga soo daabulay wadamada galbeedka iyo yurub laga keenay oo u badan kuwii lagu sheegi jiray jenaraaladii iyo ciidamadii dawladdii hore halkaa oo marka lagu gorfeeyey in lagula dagaalamo dadka muslimiinta ah iyo mujaahidiinta shaqana ay ku qaybsadeen oo qaarkii gudaha soomaaliya laga keenay kuwa ka mida oo runtii qaab diineed muuqaalkood loo dhigay na gudaha soomaaliya la geliyo oo hawsha ay bilaabaan halka kuwa kaleetana iyagana loo qeybshay shaqooyin ah inay ururiyaan ciidamo laga ururinayo dadka degan xuduudaha iyo dadka ku nool xerooyinka qaxootiga iyo soomaalida kenya intaasba in ciidamo laga ururiyo ciidamadaas oo loo sameeyey saddex barood oo loogu talagalay in lagu tababaro iyada oo lagu qeybiyey qaab qabiil weliba iyo hogaamiye kooxeedyadooda kooxda koowaad oo lagu tababaraayo meesha la yidhaahdo mombaasa meel agagaarkeeda ah qaybta labaadna waxaa lagu tababarayaa meel u dhow magaalada diif waxar u jirta qaybta saddexaadna waxaa lagu ballamay in lagu tababaro meesha la yidhaahdo doolow halkaa oo la rabay in hal mar marka markay tababarkaas soo dhammaystaan lasoo geliyo meesha la yidhahdo jubbooyinka iyadoo hordhac looga sii dhigay kuwii hadda dagaalada hurinayay hawsha sii waday dabadeedna la rabay marka ay kuwaasi mujaahidiinta ay daaliyaan in marka ciidankan laga daba keeno oo laga soo dabageliyo laakiin falilaahi alxamdu ilaahay mahadiis weeye waxaa fashilmay khidadkii iyo makrigii ay maleegayeen iyagoo aan ku talagelin inuu fashilmo taa oo marka ay ku baraarugeen dadkii deegaanada degan carruurtoodii oo la qoraayo oo xerooyin lagu soo ururinayo iyada oo la leeyahay waxaa loo wadaa inay ka dagaalamaan soomaaliya waxaan rabnaa marka halkaa marka inaan kala hadalno oon baaq u jeedino dadka muslimiinta ah ee degan dhulka ay gumaysato kenya iyo kuwa soomaalida ee u qaxay ee kenya ee xerooyinka qaxootiga deganba in carruurtooda ay ku xisaabtamaan halka ay u wadaan kuwan calooshu shaqaysayaasha ah carruurtooduna aysan noqonin aalad ay wax ku goostaan kuwa calooshu shaqaysayaasha ah ee kenyaatiga ah iyo kuwa soomaalida ah ee aan damiirka lahayn ee iyaguna fiirinaya shilimaadka yarka ah ay ka qaataan kuwan gaalada ah ee lagu magacaabo qaramada midoobe ay ka qaadanayaan fiirinaya inaysan ku kalsoomina carruurtooda ay uga taxadiraan inaan loo soo masaafurinin soomaaliya iyaga oo la siinayo qorashaad yar ama lacag yar boqol doolar iyo wax lamida naftoodana aysan ku weynin ayna ogaadaan in gaaladu markii ay carruurtoodii kala baqday gudaha soomaaliya iyo inay mujaahidiinta ka hor keento kuwii isku soo biimeeyana in badan nuxuushta loogu celiyey in la rabo bedelkoodii marka in wiilashiina la keeno gudaha soomaaliya oo lagu baabi'iyo dalkoodii iyo diinkoodii iyo dadkoodii in lagu baabi'iyo sidaa la doonayo marka waxaan dhihi lahay walaalayaal runtii ka digtoonaada oo iska jira kana dhiidhiya waxa ay wado dawladda calooshaqaystayaasha calooshaqaystaha ah ee kenya ee gumaysiga idinku haysa markii horeba waxay ahayd inaad gumaysigiina ka kicisaan laakiin hadday suurtoobi weysay inaysan carruurtiina haddana aysan ka dhiganin aalad ay caloosha ugu shaqaysato oo shilmaa yar ay ku goosato inaysan ka dhiginin waxaan rabaa halkaa iyadana baaq kale aan uga jeediyo qolada kenya laftigeeda aan ku idhaahdo dagaalka iyo qorshaynta aad maleegeysaan iyo makriga aada wadaan iyo dhibaataynta aad mar kasta la jeceshihiin dadka muslimka ah khaasatan mujaahidiinta waxaanu idin leenahay insha allahu tacaala ma mahadid doontaan libaaxana nin gala nin ganay iyo ninka aday waa kala yaqaanaa insha allahu tacaala waxaan idin leenahay ka gaabsada waxa aad kula dhaqmaysaan dadka muslimiinta ah nagana joojiya abaabulka dagaal iyo colaada iyo dhiilada aada furinaysaan haddii kaleeto waxaa la yidhaahdaa ciddii faragashata waxaysan shaqo ku lahayn waxa ay la kulantaa waxaan raalli gelin doonin marka waxaad la kulmi doontaan waxaan idin raalli gelinin insha allahu tacaala haddii aad ka joogweysaan dhibaataynta aad ku haysaan dadka muslimiinta iyo abaabulka dagaal iyo colaada aada wadaan waxaan rabaa iyadana ee runtii inaan la hadlo iyagana dadka mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan guud ahaan gaar ahaan dadka ku dhowdhow runtii degaanada iyaga ah ee dhibaatooyinka laga soo cosboonaysiinayo inay ku fekeraan oy ku xisaabtamaan meesha uu cadowga uga imaanayo nabigeenna waxa uu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh mu'minka god loo war lagama qaniino waxaad moodaa annaga laakiin in mujaahidiinta maanta joogta god saddex mar iyo afar mar laga qaniinayo aysanna fahmaynin shalayto waxaanu daba soconnay oo aanu maxaeeday dhiiggeenni iyo nafteenni ku bixinay ninkan hadda murtadiinta madaxda u ah ee shariif sheekh axmed meesha uu ka dhacana waad arkayseen maalintii ku xigtay waxaa joogay noo ordaayey waxay ahaayeen indhacadda iyo wax lamida meesha uu ka dhacayna waa garanaysaan kuwii kasii horreeyey iyaga lamidka ahna meesha ay ka baxeen waanu ognahay maantana kuwo cusub iyo nusaq cusub intana loo sameeyo oo gaaladuna ay halkaa abaabulkaas hoose ka soo wado oo ay maxay aheday qorshayn iyo abaabullo ay u dejinayso iyo annaguna aanaan ogeyn waxaa weye runtii waa axmaqnimo weeye marka waxaan ugu baaqayaa mujaahidiinta guud ahaan meel kastay joogaan iyo gaar ahaan dadka ka agdhow qorshooyinka la maleegayo in runtii ay ka fiirsadaan cidda ay dabagelayaan oo naftooda iyo maalkooda iyo waktigooda ay ku bixinayaan ayna maxay kula dagaalamayaan dadka muslimiinta ah inay aada iyo aad iyo aad isaga fiiriyaan oo aan dhowr mar god laga qaniinin taa ayaan insha allah kula dardaarmi lahaa waana runtii naseexo guud weeye oo dhammaan mujaahidiinta inaan loo soo tasallulin oo aan loo soo dhuumin maxaa yeelay gaaladu markay si bareera kuga weysay waxay rabtaa marka inay ayaga shaatigooda soo gashato oo halka ay ku dhex jirto waana da'bi hore usoo jiri jiray waxaan rabaa insha allahu haddii la yidhahdo iyagana dadka degan deegaanada u dhexeeya kismaayo ilaa iyo xuduudda beenaadka kenya laga gaaro dadka halkaa degan iyagana waxaan dhihi lahaa walaalayaal arrinta ka jirta deegaanadaas iyo abaabulka maxaheeda qabiil iyo la sheegayahay waxaan leenahay waxaas inaysan hayn wax jira ee waxaa meesha laysku haystaa uun ay yihiin mabaadi ay yihiin mabaadidaas oo qaarna ay gaalada u adeegayeen qaarna ay islaamka u adeegayeen waxaana ay ku filan daliil inaysan arrintu ahayn arrin qabiil inaysan ahayn in wiilashiinii ay mujaahidiinta hor socdaan oo ay xabadda ugu horaysaa iyagu ridayeen oo ay dagaalka iyagu safka hore ku jiraan haddii marka qabiilkoodii iyo reerkoodii loo jeedo halkaa marka waxaa soo bixi leeday inaan ina raalli ku noqdeen in qabiilkiisa reerkiisa si gardarraha lagu dilo usan raalli ku hayn marka inaysan jirin haba yaraatee wax qabaa qabiil la yidhaahdo ama danaysi la yidhaahdo ama islaam dhexdii ka socda ama mujaahidiin dhexdood ka diridaya aysan ahayne arrintu ay tahay labada mabda oo mabdana uu adeegayo gaalada mabdana uu islaamku adeegayo labadaa mabda keliya inay tahay marka ciddii haddee mabda u dagaalamaysa iyadu waa halkeeda laakiin ciddii qabiil lagu soo kiciya waxaan dhihi lahayn qabyaaladi kama jirtee iska nastood ka jooga qodobka ugu dambeeya insha allahu tacaala ee aan rabo inaan ka hadlahay waxaa weeye warar maalmahan dambeto saxaafad aada iyo aad ay u buunbuuninayeen reer galbeedka oo ah in la geeyey ninkii kooxda riddada madaxda u ahaa in la geeyey waddanka maraykanka diyaarado iyo lagu qaaday gawaari alaab la isugu aadiyey makaroofano waaweyn loo dhiibay isaga oo dadka ugu yeeraya marka albaabka naarta ugu yeeraya waxaad ogtihiin in shirar badan iyo soomaali badan la isugu keenay si uu u gaarsiiyo dacwada ay gaaladu rabaan ee ah in dadka laga bixiyo diinta islaamka loona bixiyo riddo iyo gaalnimo iyo kirista loo bixiyo waxaa tusaale idinkugu filan in uu ugu baaqay dadkii qurbaha deganaa ee awalba gaalada ku dhex jiray intii yareed ee masaajidda ku sugneeday ee ahlu tawxiidka aheeday inuu yidhi masaajidda ha laga fogeeyo oo kiniisadaha ha la geeyo ila wax kale sooma herin haddii ninkuu yurub joogay ama maraykan uu joogay dhul gaalo uu joogay oo masaajidkiina laga fogeeyo wax kale uma harin waxaa weeye uun inay kiniisadda aadaan waana mabdii runtii loo idmaday ee asal iyo aasasba gaaladu ay qarashka ugu bixinaysay in dadka laga fogeeyo diinta islaamka loona fogeeyo siddo iyo gaalnimo iyo wix ilaahi subxaana wa tacala aragelinay waxaan leenahay marka dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka gaalada iyo qurbada ku nool waxaan leenahay warka ninkaasi uu sheegayo iyo masaajidda in laydinka fogeeyo waxaa idinkugu yeeraya waxaa ibliisnimo iyo gaalnimo ayuu idinkugu yeeraya ibliis iyo haddee waana ogtihiinoo waxa uu rabaa waxa weeye inuu jahanamana geeyo keliya ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay marka uu noo tilmaamayey ibliis iyo eheeday shaydaan waxa uu nala ambaagan yahay ina shaydaana lakum caduwan faatakiduhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir marka waxa uu masaajidkan kaga fogeynaayo waxa uu weeye inaadan runaar noqotaan oo ilaahay diintiisaad ka fogaataan oo gaala aad u dhawaataan marka inaadan ku kasoomin oo warka asaga uu sheegaayo iyo masaajidka laydinka fogeyna waxaan leenahay masaajida ku dhowaada meelaha diinta ilaahi subxaana watacala laga barto ku dhowaada diinta ilaahay qabsada duusdambeedka ku qabsada sidaa ayaanu idin leenahay yaan qabyaalad iyo jufoheblaayo reheblaayanimo iyaysan idinku kedinin in aad marka maxay aheeday ilaahay diintiisa ka fogaataan oo gaalo aad u dhawaataan guud ahaan waxaan ku baaqaynaa ummadda muslimkaa meel kastoo ay joogto inay shareecada ilaahay qabsato sunnada nebiga sal slam ay qabsato goosdambeedka ay ku dhegto raayada tawxiidka ay tala mariyaan raayada kufriga iyo shirkigana inay hoos mariyaan wajazakum allahu khayran wsala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin sheekh cali dheere wadaacadda ohon afriig waxaad sheegteen in ciidamo laydinkaga soo abaabulayo dhanka kenya horena waxaanu la soconay in dagaal uu idin muqdisho idinku dhex maray ciidamada etoobiya marka midiin muuqataa xilligan inuu cadaadis idinkaga imaanayo dalalka dariska la-ah soomaaliya gaar ahaanna gobolada aad gacanta ku haysaan xilligan anagu marna horta aaminka ma ahayn gaalo iyo makrigeed iyo dhagarteed maxaa ilaahi subxaana watacala ayaa noo tilmaamay laa yarqubuuna fi muuminin ila walaa dima marka inaysan teen noo reebeynin oo ay mar kasta dagaal ugula jiraan annagu hadda horena waan ogeynay haddana waan ognahay marka wax cabsiya iyo argagaxa midna naguma hayso mar kasta oo u diyaarsanna hadii la yara subxana watacaala sheekh cali waa idaacadda shabeelle waxaa jiray dagaalo ka dhacay gobolka jubbada hoose oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamuu hogaaminaya axmed madoobe oo saraakiisha xisbulislaam iyo isagaba ay xaqiijiyeen inuu xisbulislaam qayb ka yahay marka waxaad ka warantaa fikirkiina ninkaa waxaa iska bedelay iyo dagaalada dhacay ee wadahadalkii idinka socday halkuu iminka marayo annagu axmed madoobe marna ma aaminsanin nin u shaqaynaya danaha xisbulislaam ay ka turjumaan ay rabaan inuu adeegayo inuu yahay maxaa yeele xisbulislaam waxaan ku naqaanaa waxa weeye inta aanu ka naqaano dad muslimiin ah raba in raayada tawxiidka iyo diinta ilaah ay tala mariyaan shirkiga iyo kufriga iyo gaaladana la duleeyo dad raba inay yihiin axmed madoobena waxaanu ku naqaanaa anagu barnaamijta hadda laga sheegaya kenya ay abaabulayso inay asaga baritaar u yihiin oo loogu talagalay marka asaga uu meesha mashquuliyo oo uu marka wixii uu ka qaban kara ka qabto mujaahidiintana uu daaliyo in kuwa gadaal laga soo geliyo iyada oo saddex qorshaba ay iskula jirto qorshaha koowaad oo ah qabyaalad iyo maxay aheeday in laga dhaliyo dhulka jubbooyinka oo dadkaa degan ee muslimiinta la kala farqiyo midda labaad oo ah in loogu daneeyo dawladdan kenya oo difaac looga dhigo dhulka kenya etoobiya labadaba difaac looga dhigo iyo midda saddexaad oo ah nimankan dawladda riddada ay inay isku ballaariyaan afar saddexa mabda oo iswata in uu adeegayo marka insha allahu haddii ilaah yidhaahdo haddana way caddaatay oo waa bilaabatay fafaalaheedii markii aan waxaan arki doonaana nimankan ay soo galaan oo marka garabkiisa ay soo istaagaan oo kuwii marka maxay aheeday mubtadiinta ay hore la yaqiinay oo morgan iyo fartaag iyo kuwa la mid ihi ay garabkiisa soo istaagaan oo ay ka safki safkiisa ka dagaalamaan ayayna insha allah walaalaheena u caddaan doontaa biidni illahi tacaala markaasaa marka arrintiisu ay waadax noqon doontaa innaga laakiin haddabna waadaxay noo tahay horena waadaxay noo wahan marna ma aaminsanin axmed madoobe nin u adeegaya danaha ay xisbuislaam ka turjumaan inuu adeegayo inuu waa suurtagala haddee waa bani aadam wayna maxay ahaday ku khaldami karaan oo way ku sirmi karaan laakiin insha allah waxaan rajaynaya ilahi subxana wa tacala uu fadeexeeyo oo bannaan kusoo baxo